إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاabه ومن تبعهم بإحsaan إلى يوم الdiin waxaan ku soo jirnay kitaabkii buluq اlmaraam min adilaة الأxkaam waxaana gaar ahaan ku dhex jirnay baab اlأdaan waxaan soo gaarnay xadiidka cثmaan bn abi اlcaas وعan cثmaan bn abi اlcaas radي الlaaه canه أnahu cثmaan qaala wuxuu yidhi yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahayow ijcalnii iga dhig imaama qowmii qoomkayga imaam mid u ah iga dhig oo salaada mid tujiya iga dhig qaala nabigu wuxuu yidhi anta imaamuhum adaa imaamkoodiiyo salaada tuji waqtadi ku dayo biadcafihim kooda taagta daran oo waxa weeyaan xagga qiraa'ada dheeraynteeda iyo marka laga hadlayo iyo rukuucda iyo sujuudda iyo kan ugu taagta daran ku dayo kaas miisaan ka dhigo watakid samayso mu'adinan mu'adin samayso mu'adinkaasoo laa yaakhudu aan ku qaadanayn calaa adaanihi adaankiisa ajran ujro aan ku qaadanayn akhrajahu lkhamsa shantiiya xadiiska soo saareen afartii sunanka iyo axmed wa xasanahu tirmidiyu tirmidina wuu xasanu ka dhigay wasaxaxahu lxaakim xaakimna wuu saxiix yeelay xadiidka imaamu tirmidi xasan ayuu ka dhigay a'imo badanna way ka soo naqliyeen xasankaas sida nawowi iyo zaynici iyo misix iyo xaafid ibnu xajar iyo qayrkoodba axmed maxamed shaakir asagu wuxuu ka soo naqliyey tirmidi xasanu saxiix laakiin taas wax ayidaya lama hayo xufaadoo dhan waxay ka soo naqliyeen xasan inuu xadiiska ka dhigay imaamu tirmidi marka nusqooyinka oo ay ictimaadeen xufaadda agarkoodu xasan ayaa ku qoran xaakimna wuu saxiix yeelay xadiidka sheekh naasirdiin albanina wuxuu ku saxiix yeelay irwaaulqaliilka iyo saxiix abi daawuudka labadaba xadiidku marka waa xadiid haabit ah oo saxiix ah saxaabiga wariyey kunyadiisa abu cabdilaahi layraa magaciisana cumaan ibn abilcaas ibnu bishr athaqafi radia allaahu canhu alamiir alfaadil almu'taman a la yidhahdaa kama qaala adahabiy wafdigii haqiif isagoo la socda ayuu nabiga u yimid sala allahu calayh wasalam sanadii sagaalaad way islaameen markaasaa nabigu amiir uga dhigay dushooda caqliga ku jira markuu arkay nin aad u caqli badanu ahaa markaasuu nabigu amiir uga dhigay wuxuu kalo ku arkay aad inuu ugu dadaalayo khayrka iyo diinka toddoba iyo labaatan sanuuna jiray markaasuu nabigu amiirka ka dhigayay sala allahu calayhi wasalam kadibna reer haqiif waa reer daa'if abubakaru sidiiq asagiiyuu kusii sugay amiirnimadiiyuu amiir uga dhigay kadibna cumara ku sugay mar kale haddana cumar waa ka wareejiyo wuxuu amiir uga dhigay cumaan iyo baxrayn kadib waa uu ka guuro basre ayuu degay basruna ku dhintay sanata ixdaa wa khamsiina min alhijra konton iyo kow hijradu markay aheyd ayuu basre ku dhintay waa ninkii ka u diiday reer haqiif riddada oo ilaahay sabab uga dhigay inaysan ridoobin tolkiis oo markii carabtu ay aad u ridoobayeen ilaa reer madiine iyo reer maka iyo in yaroo reer daa'ifa maahane uu la hadlay reer haqiif wuxuu yidhi kuntum aakhira naasi islaaman falaa takuunuu awalahum irtidaadan reer haqiif waad is ogtihiin uu yidhi dadka idinkaa ugu dambeeyey wax islaama ha noqonina haddana kuwa riddada ugu hormara ha noqonina idinkaa ugu dambeeyey carab marka islaameyday haddana markii laga baxayo islaamka inaad ugu hormartaan waa iyaan daro ha noqonina sidaas marka way ka yeeleen wuxuu noqday nin tolkiis khayr iyo wanaag iyo diin ugu sabab noqda ayuu noqday xadiidka marka waxaa laga faa'iidayaa inay bannaan tahay qofku inuu weydiisto imaamnimada maxaa waa qurba waa cibaado qurba ah oo ilaahay loogu dhowaado weyn marka qofku inuu yidhahdo aniga imaamha laga dhigo asagoo dalbaya ajarka imaamnimada way bannaanta way bannaan tahay nabigu ka dalbaday nabiguna kuma inkirin sal اlahu calيه wasalam bal waaba dalabkiisi u tixgeliyo waaba ka dhigayba taas ayay tusaydaa sidaasoo kaleeto xadiidka wuxuu ku cad yahay in imaamka ay waajib ku tahay inuu ilaaliyo axwaasha dadka ducafada ah dadka duqowshaha ah ee ka daba tukana oo uusan dhibin oo uusan ku dhibin salaada dhirkeeda ama rukuuc ha ahaato ama sujuud ha ahaato ama istaag ha ahaato sidaasoo kale waa inuusan ku dhibin intidaarka dhirirkiisa intidaarka waxaa la ihahdaa sugidda la sugayo aqimka aqimka iyo adinka inta udhaxayda waktiyaa la rabaa inuu udhaxeeyo laakiin haddana dadkii hadday yimaadaanoo imaamku iska maqan yaho oo hadba xagga iyo xagga markao dhan dadkii ay mar kasta fiirinayaan waa dhib mar haddii dadkii yimaadeen waktigii la tuka jiray la joogo imaamku inuu tixgeliyo oo uusan meel kale ku soo daahin ayaa laga rabaa marka waa inuu ilaaliyo dadka uu tujinayo ilaa nabiga sal اlahu alيه waslam wuxuu ku yidhi waqtadi ku dayo biadcafihim kan ugu taagta daran kan ugu taagta daran kaas waa inuu miisaamaa marka taag daradu intaasoo dhan ay soo gelayda salaada markuu tujinaya inuusan ku dheerayn laakiin waa in la ogaado dheerayntana iyo gaabinta miisaanku waa sunnada nabiga sal اlahu alيه waslm iyadoo dadkana la fiirina nabigu wuu tixgeli jiray marba si u tuji jiray marka in la fiiriyo oo siyaalihii kala dunaaya nabigu u tuji jiray sal اlahu calayh wasalam ee waxa weeyaan un dadka keliya haddii la fiiriyo sunnadii in laga tagaana waa imaanay markaas waxaa kaloo xadiidka ku cad oo culummada gobolkooda ay u deliishadeen in aan ujro lagu qaadan adinka sidaas ayay u deliishadeen waxaana ka wanaagsan mu-adin oo ujro ku qaadanaa midka xisbada u adimaya macnaha ajaraadsi oo asaga wax danahoo adduunyaa aan ku raadsanayn sababtoo ah waa qurbo adinku waa cibaado qurbo wey ilaahay baa loogu dhowaadaa qurbadana ujro laguma qaato oo wax ujraa laguma qaato shayga cibaadada ah middeeda kaleeto qofka marka uu ilaahay ku caabudayuusan dan kale ka lahayn aad ayuu u ilaalinaa waqtiga sababtoo ah wuxuu ajarka ku helaa waa waqtiga ilaalintiisaas oo uu dadka kadib tawxiidka ugu yeerayo waqtigii ka hormari ma ilaa hadduu ka hormaro adinna ka ansixi ma ajarna heliba uu maa ka daba mari ma waa ilaalina aad uu ilaalina laakiin qofka haddii uun waxa weeyaan uu dhaqaale adduun kaliya uu u yimid oo loo keenay waxaa markaas imaanaya uun dhaqaalahaas inuu fiirsado ilaa hadduu ka daaho iyo hadduu ka hormaro iyo midna asaga dhaqaalahiisa iskaga hela marka laakiin qofkan oo ay ka tahay ictisaabka ama ajaraadsiga aad ayuu ugu dadaalayaa sidaas darteeda ayaa nabigu u amray sala allahu calayhi wasalam culummada saddex qowl ayay ka leeyihiin ujro ma lagu qaadan karaa adinka wakadal imaama imaamnimaduna waa la mid eh a'immada gobol ka mida waxay ku tageen inay mamnuuc tahay sida xanafiyada sida maalikiyada gobol ka mida ibnu xabiib oo kale sida qowlka xanaabilada axmed ibnu xambal iyo xanaabilada qowlkooda sida qowl shaaficiyada gobol ka mida oo wej shaaficiyada ah sida ibnulxasmi uu ku tegey a'immadaasoo dhan sidaasay doorteen inaan lagu qaada karin wuxuuna yidhi alqaadi waxaan rabaa alimaamu sancaani subulu salaamka wuxuu yidhi mu-adinka nala amray inaan samaysanno tilmaantiisu waxay tahay anlaa ya'khuda calaa aadaanihi ajran waa inuusan ujro ku qaadayn adinkiisa marka wuxuu yidhi fa yakuunu daliilan taas waxay daliil u tahay calaa anna man akhada calaa aadaanihi ajran qofka ku qaata waxa weeyaan aadaankiisa ujro laysa ma'muuran bitiqaadi kii lays amra in la samaysto ma ahan ma ahan walidaa saas daraaddeed ayuu yidhi cabdalla fawsaan ujrada ajarkay baabiinahu yidhi oo wax ajara ma dhici karto inuu ka helo bilitifaaqu yidhi sida laysku waafaqsan yahay maxaa yaele ilaahay ma aqbalo camalka ilaa shayga wejigiisa loola jeeda maahane laakiin shaygii dan adduunyo loo sameeyo maya imaamnimadana kaasa looga qiyaasanahu yidhi cillada jaamicadaho ka dhaxaydana waa mid kasta inuu qurbo iyo cibaado yahay qowlka kale wuxuu leeyahay waa qowlka shaaficiyada iyo maalikiyada badankoodu ay ku tageen oo ah inay bannaanta in ujro lagu qaato iyagu daliil ma sheegin laakiin waxay idhaahdeen waxaan uga qiya waxaan leenahay waa shaqo la yaqaan intay la eg tahay shaqadii la yaqaana intay la eg tahayna ujro waa lagu qaata sidaas qowlkoodu weeye qowlka saddexaad waa qowlku doortay shaykhulislaam ibnu taymiya a'imo kalena ay ku tageen oo ku raaceen sida mutaakhiriinta xanafiyada iyo xanaabilada qowl ay leeyihiin iyo oo wuxuu leeyahay laba loo kala qaadin mu-adinka waxaa loo kala qaadin mu-adin oo faqiir ah iyo mid hani ah qani waxaa loola jeedaa qof noolaa kara oo ka noolaa kara iyo midaan ka noolaa karin haddii uu ka noolaa karo wuxuu yidhi maya uma bannaana haddii laakiin uusan ka noolaa karin waa u bannaan tahay waana lagu siinaa waana sidaasuu yidhi cabdalle fawsaan qowlka marka aqwaasha la rogrogo ugu xooga badan oo macnaha adharka ah qowlkaas weeye sababtoo ah muslimiintu aaday ugu baahan yihiin adin oo haddee waaba shicaarka oo muslimiinta lagu yaqaan beledka inuu beled isla beled muslim yahay waa calaamadda lagu yaqaan adinka baahi weynay marka muslimiintu u qabaan marka kama maarmaan dadkii raqabaadkiina waa yaraadoo dad aakhiro raadinayo oo le anaana isdabara adinkana u istaagaana waa yaraad mar hadday sidaas tahay laazim waa in ujro loo helaa sidaas ayuu yidhi laakiin mas'ale waxaa jirta kale oo aan mas'aladaas ahayn oo waa maxay in baytulmaalka ama bangiga muslimiinta laga siiyo mushaar ayada itifaaq wey inay bannaanta taas lama yidha ujro ujrada laga hadlayaa waa ujro qof kula heshiiyey oo waxa weeyaan leeyahay imisaad iigu adimayda intaas waa yahay intaasna na ku siinaa ujrada laga hadlayo ahlcilmigu isku khilaafeen waa kaas laakiin baytulmaalka haddii laga bixinaa alimaam ibnu qudaama muqniga wuxuu ku yidhi walaa naclamu khilaafan fii jawaasi akhdi risqi cala aladaan wax khilaafa culummada dhexdooda kama ogin inay bannaan tahay in risqi lagu qaato risqiga waxa weya waa raatibka laga siinayo xagga baytulmaalka kaas weeye kaas wax khilaafaba kuma ogin maxaa yeelay adinkuna waa maslaxa min masaalix اlmuslimiin oo hadda masaalixda ugu waaweyn weeye oo waajibaadkoodii iyo diintoodiiba lagu ilaalinaa baytulmaalkana danta muslimiintu u taagayn wakadalika waxaa la mid ah muslimiinta waxa weeyaan waxay lahaa jireen wax la yidhaha awqaaf sidaasaa lagu yiqiin ayaan darada soomaalida haysata waxaa ka mid ah waa yaqaaniin hal maalin in waxa weeyaan konton neefoo geela ama boqol iyo labaatan sidaan mararka gobolba la arko hal habeen meel lagu cuno oo la idhaha wowaa lagu xusaa laakiin ma yaqaanin awqaaf awqaaf ma yaqaaniin ayaan darada haysatay ka mid ta marka awqaaf haddii sidii dhaqanka muslimiintu ay yaqaaniin oo caalamka laga yaqaan oo jiri jirtay in awqaaf la bixiyo beero waqafa guryo waqafa baqaaro waqafa tukaano waqafa oo loo waqfo waxyaalo kala duwan qaar la yidhaahdo waxaa iskale waxa weeyaan mu'adiniinta qaar la yidhahdo waxaa iskale a'imada qaar waxaa la yidhahda la iska leeyaha mudarisiinta qaar dullaabul cilmiga qaar aqoontaale oo sidaas oo waxay gaari jireen madaarista iyo meelaha cilmiga lagu baranaa in uu yimaado ninka taajirkaa oo uu yidhaahdo waqafaan rabaa inaan wax waqfo oo la yidhahdo meel aad ku waqafta lama hayo waxa weya kutubaha ardadu xataa waxay ku godoleeda xaggaas ragaa waqfay meelna kuma banaana war meel ha la ii fiiriyo aan wax ku waqfo oo u yidhaha bal dhowr guri dhiso waxa weyn carruurta agoonta marka la gudaayo qarashkooda halkaas ku waqfo meel kale lama hayo hortaa la buuxiyey saasay ahaa jireen muslimiintu sidaas ayay ahaa jireen laakiin maanta waxa weeyaan hal shay oo waqaf ah oo la leeyahay baahidaas muslimiinta loogu talagalay ma arkeyn waa meeshaas meesha muslimina marka haddii waqaf la helo oo mu'adiniinta iyadana inuu ka qaato war ma laha iyaduna khilaaf ma leh marka waqafkana wuu ka qaadan karaa bangigana wuu ka qaadan karaa islaamka labadaas iyadu war ma laho khilaaf ma leh ee waxaa la isku haystaa waa markii qof la heshiinayo ujro la siinayo sheekh maxamed saalex uthaymiin mas'alu keenay mas'aladaas oo ah haddii ay tahay jucaaloo kale jucaalo asalka waxaa la yidhaahdaa qofa baadiyu ka maqanta markaasuu leey qofkii baadidaydii keena intaasan siina jucaalo asal haddaad maqasho waa saa haddii marka qof yidhaahu yidhi qofkii masjidkaas ka adima intaasan siina mararka gobolna waa dhacdaa oo masaajidda iyo dadka dhista qaar ay yidhaahdaan masjidkan mu'adinkiisana intaasan ugu talagaloon siisana taasoo kale wuxuu leeyahy shee maxamed saalex uthaymiin waa bannaanta ilaahayna niyadiisa marka ma dayacayo qofka mukhliskaana ilaahay niyadiisa wuu ogy marka baytulmaalka oo qofka inuu sii karana oo hadda waa anaga itifaaq kusoo naqlinay nabigana sala allahu calayh wasalam abi maxduura markii uu adinka u dhiibay oo maka nabigu lacagu siiye borso lacagu siiye nabiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh ilaa qofkii dantii muslimiintuu taagan yahay waxa weeyaan asaga dana gooniya ma qabsan karo waa inuu meeshaanu maxbuus ku yahay muslimiinta dantoodii inuu taagan yahay laasim waa in muslimiintu ku ogaadaan marka taasna muslimiintu waxaa la rabaa inaysan dayicin oo ay ka warqabaan وعن مالك بن الحويرث وxa laga wariyey رضي الله عنه قال قاaل لنا النبي نaبga nagu yihi صلى الله عليه وسلم وإdاa xadرت الصلاaة صaلاadu markay soo xaadirto فlيؤdن لكم haynin aadaano أحadكم mid idinka mid ah الxadيiث xadيiثka dhammaystiro waa dheer yahaye akhrajahu sabcatu toddobadiyaana xadiiska soo saareen lixda umahaad sita iyo musnadka imaamu axmed weliba bukhaari riwaayaadkiisa gobolna wuxuu kusii daray wasalluu kamaa ra'aytumni usalli markaad tukaydaanna saad rabtaan ha iskaga tukanina ee sidii aad aragteen anoo u tukaya saas u tukada saasuu bukhaari riwaayaadkiisa gobol ka midana ku sugan xadiidka saxaabiga wariyey maali bn اxuwayri abu sulaymaana leha kunyadiisa maali bn اxuwayri allayhi radia allahu canhu koox oo waxa weeyaan tolkiis ka mida isagoo la socduu nabiga u yimid markii nabiga salى اllahu calayه wasalam sanadii sagaalaad uu u diyaar garoobayey inuu u duulo tabuuk tabuuk inuu u duulo markuu nabigu u diyaar garoobayey salى اllahu calayه wasalam koox dhallinyaro ayay ahaayeen labaatan cashay nabiga la joogeen labaatan habeen ayay nabiga la joogeen rasuulku sala allahu calayh wasalam mid aad u naxariis badan uu ahaa wuxuu arkay inay aad ugu heloobeen ehelkoodii ooy doonayaan inay laabtaan taasuu nabigu ka arkay wuu weydiiyey dadkay ka soo tageen oo xog waraystay markay uga warrameen oo ku yidhi irjicuu laabta ilaa ahlikum ehelkiinni u laabta fa aqiimuu fiihim dhexdoodaasna ku ooga cibaadada wa callimuuhum bara wa muruuhum amra markaasuu u sheegay oo uu sidaan ku yidhi sidaasuu ku yidhi marka basre ayuu degay basnuna ku dhintay lixdan iyo afar markay hijriyadu aheed lixdan iyo afar markay hijriyadu aheyd sida isaabada uu xaafid ibnu xajar ku sheegay qowlal khilaafsan waa jiraan laakiin qowlkaasaa sawaaba lixdan iyo afarti inuu dhintay xadiidka marka waxaa daliil uu yahay aadaanka inuu sharci yahay weliba fardulkifaa'ina uu yahay oo uu farad yahay maxaa le nabigu waa amray amarkan asalkiisu wujuub ayuu keenaa weliba inuu fardulkifaa'i yahayna mea ku cadday xadiidka maxaa yeele qof walba ha aadaano nabigu ma dhihin ee wuxuu yidhi fal idaa xadarat wa idaa xadarat isalaatu salaadu markay timaad falyu'adin lakum ha inin aadaano axadukum mid idinka mida hal qof idinka mida marka waa fardulkifaa'i fardulkifaa'i waxaa la idhahdaa dadku hadday ka wada tagaan shayga ay ku dambaabayaan mid ka midu hadduu waa hadduu sameeyana dembigu ka wada dhacayo fardulkifaa'iga agarkiisu waa wada sidaas wey weliba qaar ka mida fardulkifaa'iga qof hadduu sameeyo ama gabal ku ku filana loola jeeda macnaha qof shardi maahane qadar ku filano hadday sameeyaan dadka kale waajibku waa ka wada dhaca fardulkifaa'i waa saas ajarkiina ciddii samaydaa iskale ciddii samayda bisa iskale laakiin fardulkifaa'iga gabal ka mid ah qadar ku filanu markay sameeyaan oo inta kale dembigii ka dhaco waxaa sunnaha haddana kuwaan kale laftirkood inay sameeyaan oo maalan salaada janaasada haddii lasoo dhigo waa fardulkifaa'i haddii waxa wayaan saddex qof inta istaagto ku tukato inta kale dembigii waa ka dhaca laakiin haddana waxaa sunno ah inay ku tukadaan dhammaan si ay ajarka u wada helaan amaa aadaanka la mid maaha hal qofa aadaana dembigii inta kale waa ka dhaca ajarkan asagaa yeela inta kalena uma banaana inay aadaanaan inta kalena uma banaana waa fardulkifaa'iga nuuc asna kaleetoo ka mid ah marka inuu fardulkifaa'i yahay ayuu xadiidku tusaa jamaaco kasta hal qofaa u aadaana haddii beledkood de aad u weyn yahay uusan hal mida isku filnaynna dhowr mu-adinay markaa samaysanaya wuxuu kaloo xadiidku daliil u yahay adaanka ma ansaxayo ilaa salaadu ay waqtigeedu galo ma ansaxayo nas uu xadiidku ku yahay sidaas xayla nabigu muxuu yidhi waidaa xadarat isalaatu salaaddu markay soo xaadirto idaa xadaratna waxaa loola jeedaa bidukhuuli waqtihaa marka waqtigeedii galo oo la rabo in la tukado saasaa loola jeedaa marka waqtigeeduna galo lana rabo in la tukado lana rabo in la tukado waa hadal muhiim oo kale waqtiguna waa inuu galaa oo waxaan sheegi doonnaa haddii waqtigii galay laakiin markaas aan la tuka rabin dib in loo dhigo adinkaa fiican laakiin waqtigiina waa galay in la tukadana waa la doonayaa khalaas markaasaa la adinaa amaa waqtigiiyoon gelin adinku ma ansaxayo nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam waidaa xadarat isala marka salaadu xaadirto oo waqtigeedu galo markaas ha adimo mid idinka mid marka ka hor haddii la adimo ma ansaxayo adinka salaada subax labadeeda adin midka hore salaadoon dhalana la adimaa culummadu waxay hahdeen midkaas maba loogu talagelin salaad in laysku ogeysiiyo adinka moogta macnaheedu waa in salaadii inay gashay lays ogeysiiyo kaas maba ahan salaadii maba gelinba nabigu waa sheegay xikmado kala loogu talagalo qofkii caawa salaatuleylka u taagnaa inuu xoogaa nasto si uu salaatu subxiga u tukado isagoo nashiid ah iyo qofkii hurdaya inuu ku baraarugo diyaargaroobo saasaa loogu talagalay ee ayada waqtigiiyaa galay maba ahanba macnaheedu amaa salaadaha shanta ah adimada ugu talagalay in dadka lagu ogeysiiyo in waktigii galay haddaan waktigiion gelin la adimo ma ansaxayo adinku idan waa waajib in la soo celiyo haddii laga hormaro waa waajib xadiidka waxaa kaloo laga faa'iidin haddii salaada waktigeedii galo laakiin markaas aan la tukanayn adinka dibaa loo dhiga oo siday ku dhacaysaa waa labo maalan waa musaafir dadki waxay doonayaan hadhow inay ceshaha tukadaan tafiidka hore iska socdaan iska socdaan waa jamaaco wada socota hadhow markay tukanayaan ay adimanayaan ee inta markuu galo adimaano caawo dhan dheelmadaan dheelmadaan mar dambe iska tukamayaan wakadaalika sidaasoo kale duurka waxaan soo marnay magaalada kulaylka badan inay sunno tahay in dib loo dhigoo la qaboojiyo waktigay aad u kulushahay sidaasaa la yeelaa haddii la hormariyo oo salaada hore laga tukaa horaa loo adima haddii dib loo dhigayo laakiin waa in adinkana dib loo dhigaa marka la tukanaa wax yar ka hor waa in la adimaa waa in la adimaa waxaana arrintaas aad usii caddaynaya xadiidka abidar alkifaari xadiidka abidar alkifaari ee bukhaari saxiixiisa uu ku wariyey shan kun soddon iyo sagaal raqamka ah abidar alkifaari wuxuu yidhi kunaa maca nabiyi sala allahu calay waslm fii safar nabigaan la joognay safar marka fa araada almuadinu an yuadina liduhri muadinkiiyaa wuxuu doonay inuu duhurka u aadaano faqaala nabiyu sala allahu alay waslm abrid markaasaa nabigu yidhi qabooji suku qabooji uma araada an yuadina haddana mar kaluu doonay inuu aadaano faqaala lahu abrid markaasuu nabigu ku yidhi qabooji qabooji marka ilaa wuxuu yidhi abidar ayuu nabigu wuxuu yidhi wuxuu ku dhahayay ninkaas qabooji ilaa aan ka aragnay taagaddii hoos yeeshay oo hooskii baxay ibnu rajab alxambali fatxulbaariga xadiidkaas markuu sharxayo wuxuu yidhi wa daahiru xadiida abidar xadiidka abidar daahirkiisu wuxuu tusaa ee bukhaari soo saaray wuxuu tusaa calaa annahu yushracu libraadu biladaani cinda iraadati libraadi bisalaa in adinkana dib loo dhigayo marka salaada la dib loo dhigayo salaada duur marka la qaboojinayo ee dib loo dhigayo ayadaa ficilkeeda waxa weeyaan adinkana waa in dib loo dhigayo taasuu tusaya uu yidhi markaasuu wuxuu yidhi falaa yu-adanu ilaa fii waqti yusalla fiih mana la aadaanayo ilaa waqti la tukanaya maahane waqtigii la tukanaha salaada la aadaana fa idaa uqirat isalaatu uqira aladaanu haddii salaada dib loo dhigo adinka dibaa loo dhiga ma aha wain ujilat isalaatu wain ujilat ujila aladaanu haddii salaada ladadejinayo waa sida salaadaha badankoodu u yahay waa la dadejina adinkan waa sidaas wey marka sidaas fatxulbaariga ayuu sidaas ku yidhi juska afraad laba boqol afartan iyo sagaal xadiidka wuxuu kaleetoo daliil u yahay musaafiriinta in laga rabo adin dadka musaafirka ah inay laga rabo inay salaada adimaan maxaa yeelay dadkan saxaabada waa safrayeen markay safrayeena nabigu sidaas ku yidhi sala allahu calayh wasalam oo uu ku yidhi marka salaadu timaado mid in ka mid ah inin adimo marka musaafiriinta adina laga rabaa sidaa looga rabo dadka muqiimiintaaba marka safar iyo nagaadi midna adinka laga tegi maa waana sidii nabigu ahaa sala allahu alay wasalam bukhaarina baab u qabtay baabu man qaala liyuadin fi safari muadin waaxidu baabkaas u qabtay xadiidkana ku soo arooriyey marka safar iyo nagaadi intaba waa la yska rabaa waana sida uu yidhi imaamu tirmidi sunankiisa walcamalu calayhi cinda akari ahlicilmi ahlucilmiga agarkooduna sidaasay ku dhaqmaan oo waxay doorteen in safarka lagu aadaano maxaa yaele nabigu kama tegin aadaanka iyo aqinka safar iyo nagaadi midnaba kama tegin waana calaamadaha daahirka ee islaamka ibnulmundir laftirkiisu wuxuu yidhi falaadaanu waliqaama waajibaani adinka iyo aqinku waa laba waajib calaa kulli jamaaca jamaaco kastay waajib ku taha fi lxadari wasafari hadday musaafiriin yihiin iyo hadday xadar yihiin hadday safar yihiin iyo hadday nagaadi yihiinba maxaa lahay liana nabiya sala allahu calayh wasalam amara biladaani wa amruhu cala alfardi amarkiisuna waa waajib awsadka ayuu ku leeyahay juska saddexaad labaatan iyo afar marka axkaamtaas ayaa xadiidka laga faa'iiday wa can jaabirin jaabir bni cabdillaahi waxaa laga wariya radia allahu canhu anna rasuula allaahi rasuulka ilaahay sala allahu calayh wasalama qaala wuxuu ku yidhi libilaalin bilaal wuxuu ku yidhi idaa adanta markaad adaanayso fa tarasal tartiibso adinka ha boobsiini muddo dheer ha socdo wa idaa aqamta markaad aqimaydana faxdur dadeji wajcal yeel bayna adaanika adaankaaga iyo wa iqaamatika aqankaaga qadra maa shay qadarkiis yafruqu uu ka soo jeesa karo alaakilu kii wax cunayey min aklihi cunidiisa alxadiidu xadiidka dhammaystira rawaahu tirmidiyaa wariyey wa dacafahu tirmidina waa daciif yeelay xadiidka xadiidka wuu daciifiyey imaamu tirmidi oo xadiidka markuu sheegay uu yidhi xadiidu jaabir haadaa xadiiun laa nacrifu garan maynu yidhi ilaa min hada alwejhi sanadkaas un baan ku ognay min xadiidi cabdilmuncim cabdulmuncim nin la yidhaha raawi la yidhahdo wa huwa isnaadun majhuul uu yidhi wa cabdulmuncim shaykhun basriyu waa sheekh basriyu yidhi cabdulmuncim alaswaari a la yidhahdaa cabdulmuncim ibnu nucaym alaswaari cabdilmuncim ibnu nucaym alaswaari ayaa xadiidka ku jira munkarulxadiid ah sida imaamulbukhaari iyo abuxaatim labaduba ay yidhaahdeen imaamulbukhaari iyo abuxaatim labaduba waxay yidhaahdeen waa munkarulxadiid ninka la yidhaahdo cabdulmuncim ibnu nucaym alaswaari nasaa-ina wuxuu ihi laysa biiqa iqa ma ahan ibnu xibaan wuxuu ihi waa munkarulxadiid calaa kulli xaal ninkaasaa ku jira keligiisna maan cillo kalea ku jirta oo sanadka waxaa ku jira nin la yidhahda yaxya ibnu muslim oo sheeka waxa wayaan cabdulmuncim ah sheekiisa cabdulmuncim sheekiisa waa yaxya albukaa ninka la yidhahdo axmed ibnu xambalaa yidhi laysa biiqa iqa ma ahan abu daawuud iyo nasaa-ina sidaasoo kale yidhaahdeen xaafid ibnu xajarna taqriibu tahdiibka waxa waya wuxuu yidhi waa majhuul marka labadaas cilo waaweyna ku jirto xadiidku marka waa daciif jiddan wey xadiidka wuxuu tusayaa xadiidka wuxuu tusaa adinka in xoogaa la kala tartiibiyo oo aan la boobsin alfaadiisa xoogaa la dheerdheereeyo ahlucilmiguna arrintaas waa wanaagsantay yidhaahdeen oo waxaa dhici karta dad badan oo marka hore aan awalka ka maqlayn haddii xoogaa uu socdo adinku inuu aakhirka ka maqlo oo maqsadkii laga lahaa adinkaoo dadku inay maqlaan ah ayaa ku xasilaya alfaadda in xoogaa aan la boobsiin sidaas weeye laakiin aqinka waxaa loo boobsiinaa aqinka waxaa loo aqimaa dad jooga marka dad fogba loogu yeerimaa saas darteed xikmaddu keeni mee in aqinka ama kor loo qaado inkastoo saxaabada gabal masaajidka banaankiisa ka maqli jireen oo masaajidka banaankiisa waa laga maqli kara aqinka way ka maqli jireen baqiic oo kale iyo laakiin haddana sidaasay tahay un aad sida adinkii oo kale loola dhawaaqi maa marka in alfaada layska boobsiyo xoogaa sidaas sidaasay u tahay cabdullaahi bni cumaray laakiin sanad saxiixa uga sugan tahay cabdullaahi bni cumar inuu ahaa yaxdimu liqaama aqinka inuu boobsii jiray macnaheedana waxaa laga fahmay adinka inuusan boobsii jirin marka macnihiiya xoogaa sidaas looga fahmaa aqinka uu boobsii jiray markuu aqima macnaheeda adinkana ma boobsii jirin wey marka waxaa feecan in xikmadii loo jideeyey adinka si loo helo xoogaa la jiijiido jiijiidkaasna sidaan hore usoo sheegnay waa mid la ilaalina alfaada iyo xarakaadka oo aan noqonayn waxa weyan talxiinkii xaaraanta ahayn hore usoo sheegnay sidaas weeye xadiidka waxaa kaleeto laga qaadanaa marka la adimo inaan hore laga aqimin oo adinka iyo aqinka dhexdooda waqti waasica la sameeyo oo waxa weeyaan dadkii loo dhawaaqay ay ku soo xaajo guda karaan oo inta ku soo weysaystaan masjidka ku imaan karaan kuna sunnaysan karaan waa in waktigaas loo sameeyo ee aan inta la adimo waxay ku kala joogaan hore laga aqimin xadiidkan waa daciif xadiidkan waa daciif laakiin waxay dhahan ahlucilmigu waxaa xoojinaya oo macnaha laga qaadanaa cilladda loo jideeyeyba cilladda dhan oo adinka loo jideeyey oo waa maxay waa dadku inay yimaadaan dad badankoodana adinka markay maqlaan kadibay salaada u diyaargaroobaan dadka aarkoodu adin markay maqlaan kadib ay salaad u diyaargaroobaan oo waxa weya inay xaajo gutaan weysaystaan markaas masaajid soo aadaan sunnaystaan haddii markaad inta adinto aad waxa weeyaan in yar kadib hore ka aqinto xikmaddii dhammaayo adin loo jideeya meesha ka baxa imaamulbukhaari baab u qabtay meeqaa u dhexeeya adinkii aqinka baabun kan bayna aladan waaliqaama baabkaas u qabtay markaasuu wuxuu soo arooriyey xadiidkii cabdullaahi bni muqafal oo nabigu oo uu dhahayey nabigu sala allahu calayh wasalam bayna kulli adanayni salaatu laba adin labas adin oo kasta waxaa u dhaxayda salaad labada adinna waxaa loola jeedaa waa aqinka iyo adinka laba adin oo kasta salaada u dhaxayda macnaheeda muxuu ula jeedaa bukhaari ilaa fiqhu lbukhaari fii taraajumi siday yidhaahdeen ahlucilmigu bukhaari fiqigiisa waxaa laga qaataa abwaabta abwaabta laga qaataa wuxuu ula jeedaa marka la addimo waa inaad ku tala gashood ogaataa dadki inay sunaysanayaan marka haddaan waktiga udhexeeya laba sunaysan karin xikmaddii loo jideeyeyba lama arko nabiguna wuxuu sheegay in la sunaysanayo xadiidkaas uu soo arooriyey xadiidkaas uu soo arooriyey iyo xadiidkii anas oo ahaa inay saxaabadu laba ragca tukan jireen maqribka ka hor maqribkoo ugu wakti yar adinka iyo aqinka laba ragca la tukan jira oo saxaabadu ay tukan jireen ay tukan jireen waxaa kaloo sidaas tusaya oo xadiidka naga kaafinaa ficilka rasuulka sala allahu calayh wasalam ficilka rasuulka caaisha waxay tidhi oo waxa weeyaa nabiga sala allahu alay waslm adinka marka la adimo oo uu adinka maqlo waa istaagi jira laba ragcoo tukan jiroo fudud dhinaca midigtaa u seexan jira waa gurigiisa maaha masaajidka dhexdiisa laba ragco markaynu tukado uu dhinaca bidax mar marna caaishuu iskala sheekaysan jira kadibaa muadinku u imaan jira uu dhihi jira salaada ma aqima marka inta tukaday oo dhinaca bida midigtaa weliba u seexday ama waa sheekaystayba marka wakti la tukado xoogaana la sheekaysta udhexeeyey waana salaada subax waana salaada subax waa salaada subax marka idan waxaa la rabaa salaad la addimo waa in aqinka loo kaadiyo inta dadkii loo yeeray ay soo diyaargaroobi karaan imaan karaan ayna sunaysan karaan weliba ayna sunaysan karaan dad badan haddee adinka iyaga maqribka haddayba addimaan aqinkoaba ku xiga sidaas darteeda xataa masjidkaas ma laga noolay karo sunnadaas nabiga sala allahu alay wasalam labada ragcoo maqribka ka horeyda maba laga tukan karo masaajidi badan inkastoo alxamdulilah hadda sunnadaas ay faafaydo ilaahay baa ku maadsana muadiniintaana badanaaba sunnooyinka masaajida nooleeya ama iyagaa dila oo haddii muadinkii waxa wey inta adimo haddana aqimo qofkii sunnada yiqiino rabe inu ku dhaqmo xataa kuma dhaqmi karo laakiin waxaa la rabaa dadka waxa wey sunnooyinka noocaas oo kaleeto dadku ka tagay in la nooleeyo oo marka salaada maqrib la addimo intaan la aqimin in la tukado labada ragco waajibna maahan waa sunno waajibna maahan waa sunno walahu tirmidi waxaa u sugnaaday can abi hurayrata radia allaahu canhu ana nabiya nabiga sala allahu calayh wasalama qaala nabigu wuxuu yidhi laa yu-adinu ma aadaanayo ilaa mutawadi-un qof weyse qaba maahane wa dacafahu waana daciifiyey imaamu tirmidi ayadda noqoshee xadiidkan abi hurayra imaamu tirmidiyaa wariyey waana daciifuu yidhi waa daciifuu yidhi waa daciifiyey oo waa sheegay oo wuxuu yidhi xadiidka markuu wariyey uu sheegay in inqiaac sanadka uga jiro inqiaac inuu sanadka uga jiro oo zuhriyaa ka wariyey abu hurayra kamana maqlin waxba abu hurayra waxba kama maqlin marka cillada koobaad oo xadiidka ku jirta waxay tahay waa inqiaac oo waxa weeyaan tirmidi markuu xadiidka wariyey waa sheego wuxuu yidhi azuhriyu lam yasmac min abi hurayra zuhri abu hurayra xadiid kama maqal marka inqiaaca ku jira taas waa mid weliba intaas kaliya maahna waxaa kaloo sanadka uga jira alwaliid ibnu muslim oo macruuf ku ah bitadliisi taswiya tadliiska nuuca ugu liita oo tadliisu taswiya cancanuna ku wariyey waxaa kaloo sanadka uga jira mucaawiya ibnu yaxya oo aimadu ay daciifiyeen ibnu yaxya ibnu maciin oo kale wuxu uhi laysa bishayin waxba maahan kaas wax qiimaa ma leh ibnu cadiy wuxuu yidhi caamatu riwaayaati fiiha nadar ibnu xibaan wuxuu yidhi waa munkarulxadiid kutubunta iska soo gato uu axaadiista ka wari jiray kadibna xifdigiis waa isbedelay calaa kulli axaadiidka saddexdaas cillaa ku jirta waana daciif cillada koobaad oo ah inqiaaca zuhri iyo abu hurayra ku dhex jirta iyo cillada labaad oo ah alwaliid ibnu muslim oo macruuf ku ah tadliiska weliba tadliisu taswiye ah oo cancaana xadiidkan ku wariyey iyo cillada saddexaad oo ah mucaawiyata ibnu yaxya marka waa xadiis daciif jiddan ah xukunka uu faa'iiday laha xadiidka wuxuu ahaa waxa weeyaan qof aan weese qabin inuusan addimi karin oo uusan ansaxayn laakiin xadiisku waa daciif mar hadduu daciif yahay xukun laga qaadan maa laakiin ka mas'al ahaan mas'aladaa u baahan sideeda in loo baxsiiyo qof aan weyse qabin waxa weeyaan inuu aadaano ka waran ahlucilmigu waxay yidhahdeen waa ansaxaa laakiin waa laga fiican yahay waa laga waa ansaxa laakiin waa karaahiye waa laga fiican yahay oo halkee laga qaatay ila xadiidkana waa daciife waxaa laga qaatay xadiidan hore usoo sheegnay xadiidka almuhaajir ibnu qunfud nabiga sala allahu calay wasalam waxa weeyaan ayuu u yimid isagoo kaadshaya waa salaamay nabigu salaamta kama ridin ilaa uu weyse qaatay kadibna markaas kadib uu ka ridiyey wuxuuna uga cudur daartay innii karihtu an adkura allaaha ilaa calaa duhri waxaan aniga dhibsadoon karaahiyaystay inaan alla xuso ilaa anoo daahira maahan marka assalaamu calaykum tii la yidhi radinteedu waa dikri nabiga waan ka hadayuu idan marka waxaa halkaas ka muuqataa adinkuna hadda waa dikri weliba kii ugu weynaa waa tawxiid waa tacdiim ilaahay marka waa dikri oo kuwa ugu waaweyn dikriga ka mid ah marka inay karaahiya tahay qofku inuu addimo dad badan muadimiin badan salaada subax markay soo kacaan waxaad arkaya isagoon meelba u dhaqaaqin uu indhaha saa isagool adinka ku dhufana marka taasna waa laga fiican yahay inta iska weesaysatid oo diyaargarowdid kadib iska adin ila waa karaahiyo imaam nawowina wuxuu yidhi asaxu maa yuxtaju bihi calaa sharciyati طahaara liladaan wax loo xujaysto qofka inuu isagoo waxa weeyaan weese qaba uu adimo xadiidkaas aan sheegnay oo waa xadiidka waxa weya muhaajir ibnu qunfud xadiidkaasa ugu saxiixsan marka qofku in u soo dahaaro qaato adinka laakiin haddee waa karaahiye maahane ma ansaxay macnaheedu ma ahan majmuucuu ku leeyay sidaas majmuuca ayuu ku leeyay mideeda kaleeto waxaa imaanayda inuu masaajidka ka baxo oo weese raagsado inay la dheeraata dhacdo imaamka yimaado oo wax aqimaba la waayo marka waxaa fiican inuu marka horeto isagoo dahaaro qabo daahira uu adimo aqinka ka waran aqinkana waa ansaxa yidhahdeen culammadu inuu aqimo waxa weyn isagoon weyse qabin laakiin ayadana way ka sii karaahiyanimo doonta sababtaa waxay keenay markaas inuu tago markii la aqimo inuu iska dhaqaajiyo oo yidha weesaan raadina oo salaadii xataa ay qayb kabidu seegto taasa imaan karta marka ayadana waa laga fiican yahay hadduu janaabo qaba ma adimi karaa ayada culummada gabalkood waxay yidhahdeen maya ma ansaxayno waana sida aqwaasha ugu badanoo imaam axmed laga soo naqliyo qaar ka midana waa ansaxayda yidhina waa jiraan calaa kulli xaal aada taas usii daranta isagoo janaabo qaba inuu iska waxa weyn adimo walahu waxaa u sugnaaday tirmidi can ziyaad ibn اxaariث radia allahu canhu qaala ziyaad ibn xaariث wuxuu yidhi qaala rasuululahi rasuulka alle wuxuu yidhi salى اllahu calayh wasalam waman adana qofkii adanaa qofkii adanaa fa huwa asagaa yuqiimu aqimaan qofkii aadaamaya aqimaan qof kale maya wadacafahu waana daciifiyey imaamu tirmidi ayda noqoshay xadiidkaanasna waa daciif waa daciif imaamu tirmidina wuu daciifiyey sida xaafidku sheegayoo xadiidka markuu wariyey wuxuu yidhi xadiidu ziyaad inamaa nacrifuhu min xadiidi alifriqiy xadiidkii ifriqiy unbaa loo yaqaan waxa weeyaan wlfriqiyu daciifun cinda ahli اxadiid ninka la hahdo ifriqina waa daciif ahluxadiidka agtooda ahluxadiidka agtooda waa daciif waa daciif weli abi daawuud waxaa u sugnaaday abi daawuud fi xadiidi cabdillaahi bni zayd bni cabdirabi weeye cabdullaahi bnu zayd weeye matnigu waa laakiin cabdullahi bnu zayd bni cabdirabi aan soo ogaanay inuu yahay inaad ogaato ee waxa weeyaan adinka ku ru'yooday weli abi daawuuda waxaa u sugnaaday fii xadiidi cabdilaahi bni zayd cabdullaahi bni zayd xadiidkiisa annahu cabdullaahi bnu zayd qaala inuu yidhi ana anigaa ra'aytuu arkay adinka anaa ku ru'yooday yacni wuxuu la jeeda alaadaana ra'aytuu hadaasuu kuu fasira xaafid hadaas meesha u laabaydo aadaanka ula jeedaa yacni aladaana aadaan maaha waa adaan aadaanku ula jeedaa hamsadu ma madna wa ana kuntu wa ana aniga kuntu waxaana ahaa uriiduhu mid raba in la ii dhiibo adinkan anaa rabay maadaama anugu aan ku ruyooday qaala nabigaa yidhi fa aqim anta adiga aqim bilaalaa addimaaya laakiin adiga aqim marka muxuu faa'iiday lahaa hadduu sidaas xadiisku ku sugnaa lahaa in qofna aadaani karo qof kalena aqimi karo wa fiihi xadiidkaana dacfunaa ku jira ayda noqoshee kana dacfiyaa ku jira maxaa yeeley waxaa ku jira sanadkiisa shariik ibnu cabdillaahi alqaadi waa sayi lxifd shariik ibnu cabdillaahi alqaadi ayaa ku jira oo sayi-ulxifdi ah oo sayidulxifdiga xadiidka hore waxaa wariyey ziyaad ibnu alxaari ziyaad ibnu alxaari assudaa-i aa la yidhahdaa qabiila oo yaman joog oo reer yamaneed ah ayaa loo nisbeeyaa waxaa la yidhahdaa ziyaad ibnu alxaari assudaa-i radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuululahi rasuulka allah yidhi sala allahu calayh wasalam waman adana qofkii adanaa fa huwa yuqiimu asaga aqima wadacafahu aydan waana daciifiyey tirmidi xadiidkaas marka xadiidkaas waa daciif ciladiisana imaam tirmidi wuu sheegay oo waxay tahay sanadka waxaa uga jira cabdiraxmaan ibnu ziyaad alifriqi cabdiraxmaan ibnu ziyaad alifriqi waa daciif cinda ahli اlxadiid sida waxa weeyaan imaam tirmidi uu sheegay xaafid ibn xajarna taqriibka uu ku sheegay marka waa daciif xadiidka abu daawuud uu wariyey min xadiidi cabdilaahi bni zayd asna waa daciif asna waa daciifo sanadka waxaa uga jira muxamed ibnu camar alwaaqifi muxamed ibnu camar alwaaqifi abu sahla la yidhaahdaa waa daciif yaxya ibnu maciin ayaa daciifiyey caliy ibnu madiini wuxuu yidhi waxaan weydiiyey yaxya ibnu saciid canhu fadacafahu jiddan aad u daciifiyey ibnu qadaan wuxuu yidhi muxamed ibnu camar daciifun laa yusaawi shay-an shayna lama sina wax shilin xataa ma joogo marka waa daciif labadii xadiid hadday marka daciif noqdeen xadiidkii waxa weeyaan oo faa'iiday lahaa in hal qof ay waajib tahay inuu is-adimo aqimo xadiidkii waxa weya ziyaad ibnu alxaarif waa daciif xadiidka cabdillaahi ibnu zayd asalahaan xadiisku waa saxiix laakiin qaybtan dhahayda n anaa nabigu u yidhi aqin bilaalna waa addimaa kaas waa daciif labadii xadiis kanuu hadduu sixu naala wuxuu faa'iiday lahaa in qofna addimi karo midna aqimi karo labadoodii daciifa isla noqdeen mas'aladiiya marka waxay u baahantay xugun ahlucilmigu waxay yidhaahdeen waxaa xukunkeedu yahay in qofna adini karo midna aqimi karo oo maxaa loo xujaysa haddii xadiidkii daciif noqday baraa asliya asalka aqinaana laka rabaa kii awal adimay daliil lagu waajiba inuu asagii noqdana lama hayo marka bara'ada asligaa taasa ayidayda xadiidkan cabdullaahi ibnu zayd waxaa ayidaya bara'ada asliga ah oo asal daliil waajibiya lama hayo qofkii awal adimay inuu haddana aqimo inkastoy sidaas u badneed waxa weeyaan sida afcaasha oo muslimiintu haddana daliil waajibiyo lama hayo mar haddaan lahayn waa bannaan tahay mid kale inuu aqimo waa bannaan tahay mid kale inuu aqimo sidaas weeye waana sidaa uu sheegay alimaamu sancaani subul salaamka sidaas weeye marka waa nuucaasoo qof kale waa aqimi karaa waa aqimi karaa وعن أبي هريرة أبو هريرة وحل قولي رضي الله عنه قال أبو هريرة وحو يري قال رسول الله رسولك الله يري صلى الله عليه وسلم المؤذن مؤذنك أملكو أسجى ملكين بضان بالأذان أذانك مؤذنك ملكين بضان أذانك والإمام إمامكنا أملكو أسجى ملكين بضان بالإقامة أقنك ورواه ابن عدي أي حديث كوري رواه ابن عدي وي ومله رواه ابن عدي أي حديث كوري وضعفه وانا ضعيفي وللبيهقي بيهقنا وحا وصلنا هذا النحو مثل من عن علي وقصنا هذا من قوله علي بن أبي طالب قول كيسا وموقوف علي فضوضي سداس وانا صحيح علي وكسر انت سنة صحيحة فضوء سولي المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة sidaas ayaa sanad saxiixa uga sugan sidaas ayaa sanad saxiixa ayaa uga sugan ayaa sanad saxiixa uga sugan xadiidka hore xadiidka hore oo ah almuadinu amlaku biاladaani walimaamu amlaku biاliqaama min xadiid abi hurayra ah ibnu cadiy ayaa wariyey waana daciifi marka waa daciif ibnu cadiy wuxuu yidhi cilada waxa weeyaan waa shariig ayaa laga wariyey marka xadiidka waa daciif shariig ibnu cabdilaahi alqaadi ayaa ku jira oo sayi-u lxifdi ah waa daciif marka xadiidkaas laakiin waxaa ku sugan cali bn abi aalib min qowlihi riwaayadda uu wariyey bayhaqi oo ah min cali bni abi aalib kaas ayaa saxiixa waxaa laga faa'iidaya marka hadalkaas cali bni abi aalib inay tahay mu'adinka inuu asagu mas-uul ka yahay adinka waxaa loola jeedaa macnaha asagaa wakiil iyo mas-uul ka ah waktiga uu adimayo isagaa mas-uul ka ah waktiga uu adimayo isagaa mas-uul ka ah sidaan horey usoo ogaanay haddii uu hadda indhale yahay dad kale oo indhaleh waa waajib inay la joogaan oo u sheegaan laakiin maadaama asagu indhale yahay isagaa laga rabaa inuu ku dadaalo oo fiiriyo waktiga isagaa mas-uul ka ah marka uu adimayo isagaana lagu aaminay saas darteeda dadku waa ku tukanayaan markuu adimo waana ku soomayaan waana ku afurayaan marka isaga ayaa mas-uul ka ah waxaana xoojinaya qowlkaas mawquufka kaliya ma ahane waxaa xoojinaya arrintaas xoojinaya ficilka rasuulka sala allahu calayh wasalam iyo dhaqankii waxa weyan saxaabadaba oo jaabir ibn samura wuxuu yidhi kaana bilaalun yu-adinu idaa daxadad yacni ashams falaa yuqiimu xataa yakhruja nabiyu faidaa kharaja aqaama salaata xiina yaraa xadiidka imaam muslimaa ku wariyey saxiixiisa lix boqol iyo lix raqamka ah ayuu ku wariyey jaabir ibnu samura marka wuxuu leeyahay bilaal markay qoraxdu iilato waa addimi jir nabiga ma weydii jirin qofna ma weydii jir isagaa addimi jira marka isagaa mas-uulka ah waa ku cadday marka isagaa addimi jiray laakiin aqinka wuxuu yidhi marka nabigu soo galo oo nabigu gurigiisa ka soo baxo markaasuu aqimi jira ilaa nabiga uu arko ilaa nabiga imaam ahaa sala allahu calay wasalam ilaa uu nabiga arko ma aqimi jira taasna macnaheedu waxa weeye in imaamka uu mas-uul ka yahay aqimidda oo marka uu asagu yimaado oo uu yidha ha la aqimo in la aqimayo oo ay waajib ku tahay imaamku inuu ilaaliyo dadka axwaashooda oo u la socdo oo markuu arko dadka inay yimaadeenna uu yidhaa ha la aqimo markuu arko dadka inay soo daaheen ay tahayna in la sugana uu yidhaahdo balcabaar ha loo kaadiyo oo uu arrintaas isagu ilaaliyo oo uu muraaceeyo marka waa noocaas weeye sidaasoo kaleeto caaisha radi allahu canha waxay tihi muadinka adinka hore markii uu uu adimo oo uu adinka dhammeeyo aamuso nabigu salaada wuxuu tukan jiray laba ragco oo salaada subax ka horeydo sunnada ah markaasuu dhinaca midigta ama u seexan jiray ama waxa weeyaan waa kii la sheekaysan jiray ilaa uu muadinku yimaado ma ma aqimi jirin waa u imaan jiray nabiga sala allahu alay wasalam nabigu markuu yidhi aqim markaasu aqima goormaa dadku istaagaya goormaa dadku u istaagayaan salaada nabiga sala allahu alay wasalam xadiiska bukhaari muslim waxaa ka sugan idaa uqiimat isalaa falaa taquumuu xataa tarawni salaada haddii la aqimo ha istaaginina ilaa aad i aragtaan ha istaaginina ilaa aad i aragtaan saas ayuu nabigu yidhi sal اlahu alay sl xadiiska bukhaari iyo muslim wariye min xadiidi abi qataada marka ilaa aad aragtaan ha istaagnin saasuu nabigu yidhi salى اlahu alيه wasalam maxaa marka la samayn waxay tahay imaamkii hadduu maqan yahay oo la sugayo waxa fiican dadku inays waxba istaagin ilaa ay imaamka arkaanu meesha istaago ilaa ay arkaan sababtoo ah nabigu ummaddu u naxariisanaa hadday istaagaan imaamkiina uu maqan yahay oo la yidhaah la sugo waa dhibtoonaya istaaggii ku dhibtoonaya marka taasna waxaa dareemaydaa shareecadu siday u ilaalido ummadda siday raxmadda iyo naxariista sida ay ugu ilaalido taas ayay kutusayda taasay kutusayda marka sidaas weeye marka wax sharcigu meel uu dejiyey oo uu yidhi meeshaas meel ahayn yaan lagu istaagin ma jirto laakiin nabigu wuxuu yidhi ilaa aad i aragtaan ha istaaginina ha istaagnina haddii imaamkiiba taagan yahay oo la aqimo meel gooniya oo la xadeeyey oo laleeyahay marka uu marayo qofka mu-adinka ee salaada aqimaya meel heble markuu maraa istaaga meel la yidhi ma jiro laa qad qaamat salaad walaa xaya cala salaad meel la yidhi meel heblaha lagu istaago ma jiro mar hadduu uu taagan yahay imaamkii dadku waa isku mid maahan mid waa culus yahay hadhow adinku ku dhammaadu iska istaagaa mid waa iska fududiyo horuba usii istaagaa ila muadinkii imaamkii waa joogaahe dadka qofo markii uu istaagi karo iska istaaga kaliya un haddii imaamkii meesha istaago safkiina la simo adiga meel u fadhida male markaas kadib laakiin meel gooniyo laleeyahy meeshaas la fiirso ma jirto waana sida imaamu maalik uu yidhi imaam maalik muwadaca oo uu yidhi amaa qiyaamu nnaas xiina tuqaamu salaa fa inii lam asmac fii dalika bixaddin yuqaamu lahu wuxuu yidhi salaada marka la aqimo dadku istaagga ay istaagayaan xad la yidhi markaas ha wada boodeen aniga ma aanan argo ma maqal wax sunnaa kusoo arooray laakiin aniga waxaan arkaa calaa qadri daaqat fi naas sida dadku ay kale yihiin mid culusaa ku jira mid fudud midba maru istaaga midba maru istaaga laakiin sida xadiiska ku sheegna haddii imaamkii maqayo la sugaayo inay iska fadhiyaan wey sida nabigu yidhi istaaginina sala allahu calayh wasalam inay iska fadhiistaan wacan anas ibni maalikin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu laahi rasuulka ilaahi sala اlahu alay waslm wuxuu yidhi laa yuraadu ducaau ducada lama soo celiyo bayna aladaani waliqaama adinka iyo aqinka dhexdooda lama soo celiyo ducada macnaha qofka baryada uu ilaahay ku baryo adinka iyo aqinka dhexdooda waa la aqbalaa ee lagu soo celima waa la aqbalaa rawaahu nasaa-iya xadiiska wariyey wa saxaxahu bnu khusayma ibnu khusaymana wuu saxiix yeelay xadiidka ka xadiidka waa xadiis saxiixa ibn اkhusayma waa saxiix yeelay aimo kalena waa saxiix yeeleen sheekh naasidiin albani irwaa lqaliilka ayuu ku saxiix yeelay imaamu tirmidi laftigiisu xasan ayuu xadiidka ka dhigay xadiidku marka xadiid haabit ah wuxuuna faa'iideynaa adinka iyo caqlinka dhexdiisa ducada la ducaysta qiimaha ay leedahay maxaa yeele duca aan la soo celin weeye markaa dadka mu'miniintaana baahi badana ilaahay u qabaan ilbiriqsi kastay ilaahay u baahan yihiin marka waktigaas inay ku beegaan baryadooda iyo tuugmadooda ooy aad qof walbaaba uu danihiisa ilaahay ugu sheegto oo uu ilaahay weyna macnaha u weydiistaan ula jeedaa sidaas aaday u fiicanta oo qofku fursadahaasoo kale aad ilaahay weyne u baryo uga faa'iidaysto fursadahaasoo ku aadsado oo danihiisa weydiisto baryadu waa baab aad u qiimo badan qof wanaagsan oo nasiib badanaana ilaahay u furaan dad badanu maba tuug maba tuugaan ilaahay mana ducaystan badanaaba marka waa nasiib darro haysata waxa weyan baryadu waa baab aad u qiimo badan ilaahay wuxuu u furaa marka qof uu qayr la doonay maxaa yeele waa cibaado ilaahay la caabudo midda ugu sarayda wey baryadu ilaa waxay tusaydaa addoonku inuu daciif yahay faqiir yahay ilaahay uu qari yahay marka aad in qofku isku waktigaas iskugu beego wey وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم قال وحو يري من قال قفك إرادا حين وقتك يسمعه مقلو أن دا أدنك اللهم الله رب هذه الدعوة يريستان ربك إسكالهايو يريستان التامة إدمايس كتران والصلاة صلاة ربك إسكالهايو صلاة القائمة إتاغن هذا لتكرر الله أدمي آتسي محمد النبي محمد alwasiilata derajada wasiilo la yidhaha allaw sii waa derajo oo jannada mansilo ku taallo weeye oo ugu sarrayda jannada waalfadiilata dheeraadna allaw sii wabcahu ilaahow soo saar nabiga maqaaman meel maxmuudan la mahdiyo alladii maqaamkii wacadtahu aada u ballan qaaday xallad qofkii saas yidhaha xallad waxaa u waajibayduu yidhi nabigu sala allahu calay wasalam shafaacatii ergeyntayda inaan u ergeeya u waajibayda yowma alqiyaamati maalinta qiyaama akhrajahu arbaca afarta sunanka ah ayaa xadiidkan soo saareen xadiidkan nusqooyinka buluuqulmaraamka gobol badan kuma yaallo welibana nusqada muxaqaqadaana kuma yaallo nusqooyinka gobol uu ku yaallaa jira maadaama uu gobol ku yaallaan iska akrayna laakiin nusqada muxaqaqada kuma yaal xadiidkan waana xadiidka ugu dambeeyey waxa weeyaan adinka xadiidka marka hore alfaad oo dheeraadahoo soo aroortaa jirta waxaa ka mid ah wadarajata rafiica qaarna caaliya kusii daro idaacadahana waaba jiraan laakiin kutubaha weli kumaanaan arag marka oo axaadiistan ula jeedaa axaadiistaas sugan weli kumaanaan arag laakiin wa darajata rafiica culummadu waa sheegaan waa mudrajo oo nusaakhda wax soo nasqiyey kitaabka waxa weeyaan camalulyowmi waleyla annasaa-i mudrajhaan usoo dhex gashay weeye sidaas darteeda xaafid ibnu xajar talkhiisulxabiirka wuxuu ku yidhi walaysa fii shayin min duruqi hal shay oo xadiidka duruqdiisa ka mida kuma sugna dikru darajati rafiica hal shay kuma sugna ee mutarajahana mid naasiquu u dhexgeliy marka wax saliya raadle midna maaha siyaado kalea jirto ah innaka laa tuklifu lmiicaad taas ayadaa raawi hiqaaha wariyey laakiin waa shaaday yidhahdeen culummadu oo wuxuu khilaafay hiqadaasu liman huwa awhaqu minh ayuu khilaafay marka maadaama uu khilaafay sidaas darteeda ahlucilmiga gobolkood shaadnimo ugu xukmiyeen sababtoo ah hal raawi oo ah hal raawi oo ah maxamed ibnu cawf ayaa ruwaadii kaloo dhan khilaafay oo ibn ibnu cayaash ka wariyeen koob iyo toban a ka wariyeen kale koob iyo tobankoodu ma sheegin isaga unbaa ku daray marka maxamed ibnu cawn maxamed ibnu cawf aan rabaa maxamed ibnu cawf waxa weeye waa iqa waayi laakiin haddee iqa ha ahaadee koob iyo toban kalu khilaafay marka taasuna waa midda shaadka la yidhaah marka waa shaad taasuna marka taasna lagu dari maa inta kale la akrinaa oo ah allahuma raba hadi dacwati taama wasalaati اlqaa'ima aati muxamadan ilwasiilata wاlfadiila wabcahu maqaama maxmuudan iladii wacadtah macnaheeduna waxa weyn allaahuma allow raba hadi dacwa yeeristan rabbiga iska lahow yeerista waa alfaadii dadka loogu dhawaaqayo adinka yeerista ataamati dhammayska tiran waa dhammaystiranta xayla waaba tawxiid waa dikri ilaahi iyo tawxiid wey wa salaatii salaadan rabbiga iska lahow salaada alqaa'imati taagan oo hadda la tukan rabo ama salaada daa'imka oo joogtada oo weligeed la tukan doono aatisi muxameda nebi moxamed alwasiilata wasiilasi wasiilada waxaa la idhahdaa maa yutaqarabu bihi ila alkayr cid kale waxa loogu dhowaadaa wasiilo la idhahdaa oo hadda yaa ayuha aladiina aamanu taqu llaha wabtaguu ilayhi lwasiila xaafid ibnu kaiir waa kan itifaaqa ku soo naqliyey inay isku waafaqeen mufasiriintoo dhan in wasiiladaas loola jeedo in ilaahay loogu dhowaado daacaadka acmaasha saalixada in alle loogu dhowaado camal saalix oo alle kuu samayn kuu dhowaynaya camal saalixa oo alle kuu dhowaynaya inaad samaydo saasaa loola jeedaa laakiin xadiidkan midda ku jirta waxaa loola jeedaa mansile ama guri jannada ku yaallo u sarreeya ayaa loola jeedaa aati sii maxameda nabi maxamed alwasiilata sii walfadiilata dheeraad sii wabcau ilaahu soo saara maqaaman meel maxmuudan la mahadiyo alladii maqaamkaasoo wacadtaw aad ballan qaaday kana waxaa loola jeedaa shafaacat lcudma maalinta qiyaamaha maxsharka markay dadku ku dhibtoodaan ayay nabiyaalka weydiisanayaan inay alle ugu ergeeyaan inuu ilaahay kala xukmiyo cid walba meeshay mudatay la geeyo marka maqaam maxmuudku waa taas nabigaana iskale shafaacadaas shafaacatlcudma a la yidhahdaa nabiga keligiisa iskale asagaa ergeynaya salawaatullahi wasalaamu caleyh qofkii sidaas yidhahda xallad lahu waxaa u waajibayda uu yidhi nabigu shafaacata ergadeeda yowmaalqiyaama maalinta qiyaamaha waajibay inaan u ergeeya uhi nabigu sala allahu calay wasalam marka waa fadli weyn weeye ayaa lagu helaa shafaacada nabi hadday ku waajibto waad liibaanta afarta sunankaa xadiidka soo wariyeen marka qofka mu'adinka maqlaya waxaa laga rabaa shan arrimood waa muhiim sida alcalaamatu ibnu اlqayim jalaa-ul afhaamka uu ku sheegay iyo alwaabil sayib iyo shantaas arrimood waxay yihiin kow marka mu'adinku adimayo inaad daba gasho oo jumladu ku dhawaaqaba aad ku dhawaaqdo ajiibto waa mid waa in caruuraha dumarka ragga dhammaankan suuqa marka la maqlo qofku waa inuu wax kaloo shaqaa joojiya xataa qur-aan hadaad akrida waa ina joojida horaan usoo mara masaladaas aadaan usoo waxa weyn usoo sheegnay usoo sharaxnay mas'alada labaad adinku marka uu dhammaado nabiga inaad ku sallido sala allahu calayh wasalam masalada saddexaadna inaad ilaahay u weydiido rasuulka wasiila iyo fadiilo oo ducadan hadda aan marayno aada akrido tan afraadna inaad tidhaahdo ashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah washhadu anna muxamadan cabduhu warasuuluh waradiitu billaahi rabban wa bimuxamadin rasuulan wa bilislaami diinan taasna horaan usoo sharaxnay darsigaas tan shanaadna inaad tuugto ilaahay adinkai akriga dhexdiisa shantaas haddaad isku aadsato waxa weeyaan waa arrin weyn oo fursad ah iyo ajar aad u weyn weeye marka shantaas inaad sidaas uga faa'iidaysato weeye wallahu subxaanaه wa tacaala aclam salى اllah وslam وbaaraka calى nabiyina mxamed